gudoomiyaha hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka soomaaliya mudane maxamuud macalin cabdille ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daafuray tababar uu furayay shaqaale ka tirsan waaxaha kala duwan ee hay-adda sodma tobabarka ayaa waxaa lagu baranayay koorsooyin kala duwan sida xirfadaha kala duwan ee gargaarka degdega waxaa lagu dhisayaa kartida iyo aqoonta shaqaalaha hay-adda sodmo ee dhanka gurmadka degdega waxaa iska kaashanaya hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo iyo hay-adda bisha cas ee dalka turkiga haddaba gudoomiyaha hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa shaqaalaha tababarka u daafurayay waxa uu kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan cilmiga caafimaadka ee tababarka gargaarka degdega ee loo furay
waxaan u malaynayaa meelo badan aan beryahan ka hadlayay laakiin kan hadalkaani waa hadalkii runtii igu nuxurka fiicnaa waa meeshii ugu fiicneed oon ka hadli lahaa waxaan u malaynayaa laba sano oon shaqadan hayay waa ajiifmantiga ugu weynaay oo runtii ay hadda sodmo gaarto waxaan ilaahay ka soko uga mahad celinayaa shacabka walaalaha turkiga dowladda turkiga hay-adaha bisha cas iyo dhammaan runtii intii garab naga siisay waxaan u malaynayaa laba sano oon shaqada joogay waxaan la tacaalnay saddex fatahaad laba abaar qaraxyo dalka oo dhan ka dhacay dagaallo beelaysan oo runtii ummadda naga baaba'shay waxaan ku jirnaa runtii xaalad emergency ah oo joogto ah waxay aad iyo aad muhiim noogu aheeday runtii garab istaaggiinna iyo xilliga aadna soo garab istaagteen waxaan rabaa inaan idiin sheego qaraxyadii dhacay ee intii aan jooga dhacay qaraxa intuu dilay iyo inta nooga dhimatay tababar la-aanta hadda maanta aan halkaan ku qaadanayn laakiin ilahay inankiisaan ka bixi doono waxaa badan markaan qiimaynay inta nooga dhimatay dadkayna qaabkii loogu gargaari lahay gargaarkii degdeg ahay ciddii gaarsiisaheedu markan horta u diyaarsanayn waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaan ka baxnay waxaa ilaahay mahadiisa inaad na garab istaagi doontaan waxaan runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad u soo dhowaynayaa tababarkaani oo runtii wax weyn noo qaban doono kaliya ma ahan inaan annagana tababaraya kahayd ahaan laakiin tababarka aan halkaan ku qaadanno waxaan ku dabaqi doonaa dadka sooma guud ahaan annaguna inaan sii tababarno oo aan tababarno dadka beecmushaqada ka shaqeeya dadka magaalooyinka ka shaqeeya dadka meel kasta ay dhibka ku gaari karaahay marka aad iyo aadaanka idinkaga mahadcelina